udhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nneteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nneteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qayb galaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey assalaamu calaykum raadiyo erga weyn salaamay waa jamaal cabdinaasir oo kasoo hadlaya magaalada kale dhakhtarka raadiyaha karoonaa waxaan weydiinayaa ka jawaabaya waxaan weydiinayaa saboorka marka uu qofku qabo iyo karoon maxaa lagu kala gartaa mahadsanid jamaal cabdinaasir oo jooga magaalada tale haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa jamaal samboorka waa nooc ka mid ah xasaasiyadda waana caaba ku dhaca gudaha sanka taasoo uu sababo boorka ama arafta dadba sidii ay kala duwan yihiin ayaa xasaasiyadda ugu dhacda qofka samboorka qaba badanaa waxaa lagu arkaa hiniso fara badan halka koronaviruskuna uu leeyahay ama uu leeyahay calaamad u gaar ah kuwaasoo kale ah qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun dhiib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa intaas soo raaca inuu qofku uu waayo dareemihii urunta iyo dhadhanka magacaygu waa cabdilaahi cabdixirsi oo jooga magaalada tuulada tuule berde ee gobolka xaysiimo ee tale dhakhtarka waxaan weydiinayaa barnaamijka dhakhtarka xanuunka coronavirus muxuu yahay maxaa se keena calaamadaha lagu garan karsa muxuu yahay taasaan weydiinaya raadiyo yerku aad iyo aad baa umahadsantihin mahadsanid cabdulaahi cabdi xirsi oo jooga tuulada berdi haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdulaahi koronaviruska waa cudur ku dhaca habdhiska hawmaraynka waxaa keena virus wuxuu inta badan saameeyaa sambabada calaamadaha covid nneteen-ka ama koronavirusku lagu garto waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa intaas kale soo raaca inuu qofku uu waayo dareemihii urunta iyo dhadhanka bismillahi raxmaan iraxiim waxaan joogaa gobolka awdal gaar ahaan degmada carracad waxaan digtoorka weydiinaya magacayguna waa maxamed cabdi cilmi waxaan digtoorka weydiinayaa xanuunka karoona ma ku faafi karaa annagoo isku jirna labama weliba waxaan weydiinayaa dhakhtarka ka faallooda xanuunka karoone assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid maxamed cabdi cilmi oo jooga gobolka awdal haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed haddii aad isku jirtaan qofka laba mitir ama saddex tallaabo cudurka koronaviruska ma idinku faafi karo waa masaafadda ugu fiican ee loo baahan yahay inay dadka kala fogaadaan waayo tallaabada aad sheegtay laba mitir ama saddex tallaabo cudurka koronaviruska ma idinku faafi karo waana masaafadii aad ugu ficneed oo loo baxnaa in la sameey ayay ahayd waayo dadka inay kala fogaadaan ayaa wanaagsan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu raadiyow ergow magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamuud maxamed cismaan jeelle waxaan kaala soo hadlayaa magaalada qardho dakhtarka waxaan weydiinayaa cudurka kan coronavirus la leeyahay maxaa lagu garan karaa ergab badan baan isku arkay ergab aan isku arkay maxaa lagu garan karaa dakhtarka taas ayaad ii weydiinaysaa maxaa lagu garan karaa iyo madax xanuun badan baa isku arkay muxuu iga soo sheegi doonaa dakhtarka waa mahadsantihiin radio ergow dhammaan shaqaalaheedii iyo dhegeystayaashaba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mahadsanid maxamuud maxamed cusmaan jeele oo jooga magaalada qardho haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamuud cudurkan coronaviruska waxaa lagu garan karaa calaamadaha soo socda qofa qalalan qandho daran neefa qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa intaas soo raac ah in qofku uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka asalaamu calaykum waraxmatullahi radio orga weynsle waxaan idinka soo wacayaa deegaanka qalanqale ee hoostaga degmada abulwaaq waxaana idin leeyahay nimanyow yar kamida da- dadka bulshada ku nool ayaa waxaan oga dhacay corona waxaan idinka rabnaa inaad noo gudbistaan bahda caafimaadka annagu waa garan weynay lambaradooda eh mahadsanid qof aan noo soo sheegin magaciisa oo jooga deegaanka qalanqalle haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi walaal caafimaad allaha sii qofka ku dhacay cudurka coronaviruska waxaa jira nambar gaaban oo u gaar ah xarumaha covid 19 oo firii ah lambarkaasi waa waxay si toos ah idinku xiriirin doonaan xarunta xanuunka covid 19 nambarkana waa afar afar sagaal ama la xiriira goobaha caafimaad ee tuuladaas ka jiraan intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan intaan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta